www.urbancampaigndatabases.com waxay ii soo tagan yahay koox xiiqa ah activation reexaanimo halkani waa sheekada warbaahinta www.urbancampaigndatabases.com waxay ii soo tagan yahay koox xaqiiqa ah oo ku salaysan reexaanimo
war inaad ero dagaalka saakii saxuurtii u bilaawata ma garat waxaana soo weeraray niman oo kolba hadda oo markii hore arrinta arrin qabiil ay ahayd ceel ay ka bilaabatay kadibna waxaa soo weeraray nimankan shabaab hase aatee saakii hadda xabadda waxay ka hor ay joogsatay magaaladii way qabsadeen waa hadda geedii sagaal camal ay marihaysaa labada dhinac wixii guryihii dhammaan waa la bilqaystu hayaa marka hadda qof hadda aan kasoo wareegin wuxuu u yidhi ciidana afartan ka hor kasoo socdo dhinacaas le xaggeeda kasoo baxay dhinac meelo kale oo inkasta wada baxeen marka kolba meesha xaaladeeda nimankaasaana haysta waana danna waa ku bahay kolba hadda waa lama cadayn karo dadkii hadda meesha joogana danna noloshay ku haystaa ugu yaraan dhowr iyo toban qof oo magaalada deganaay marka xaaladaasaa jirta waa tahay marka eh, waxaa sheegtay dagaalku inuu markii hore eh, qaab qabiil ku bilowday oo shabaab magaaladii ay soo galeen shabaab dadka la dagaalamaya waa kuwe marka waa beesha meesha degan waa waa tahay marka eh, waxaa ka dhawaajisay dhimashadu inay eh, toban ku dhowdahay sidee marka eh, xaaladdu taa hadeertaan hadda xabadda wax yar ka hor ay joogsatay nimankii meesha joogi ayaa ay ninka la yidhaha hadda xabadda jooji marka kolba waa wixii kasoo baxaana waa waa arkayna had dadka hadda meesha jooga hataa bilcaanta hataa ma soo bixi karto ee, dumarkii guryihiina ku laabta un baa laleeyahay wax soo bixi kara iyo wixii dhintay iyo waxa meesha jooga wax la waa kara hataa male waa deegaanka waa hadda labada goboleed sheegtay saddexda goboleed u dhexeeya marka ee, waana hadda ee, waa deegaan hadda la yidhahda lafa oo oo ninka la yidhahda meesha kuwa marka hore dagaalkaas ka bilawday oo ceel berdaa la yidhaayo xoololay wax isku dagaaleen xoololaydii nimankaan baa yidhi ee, b- waxaan ka dhisaynaa ee, shamiidaan saaraynaa motooran saaraynaa maaliid baan ka dhigaynaa barnaamijkaas ka bilawday marka waa deegaan iska yaroo awalna meel baadiyo ku yaala haddana dhismiyo dhismihiisa ay hadda hore u socotay marka ee, xaaladdu waa sidaas